بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين كالحسيني halkanna waxaannu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo kontonaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وبعد كتاب الأيمان والنذور waxaa uu ka warramayaa dhaaraha iyo nadarka la gelayo macnaha dhaartu iyo qaybta ay leedahay iyo nadarka iyo waxay shareecaddu ka tidhi iimaan maaha kitaabu liimaan sida maaragtay xarakada marka la eego ama hamsaha xagga hoose uu mariyey uu tilmaamayo laakiin waa alaymaan waxaan leeyahay hamsaha yaro gaaban inuu xagga kore dhigo yamiintu waa dhaarashadii la dhaaranayay qofkuna marka uu dhaarto muxuu ku dhaaran karaa dhaartu qaybahay leedahay dhaartee bay tahay inuu oofiyo oo sidii uu ku dhaartay uu fuliyo dhaarteebaa si aan la fulinaynin ee kafaara gud laga bixinayaa dhaarta guntamaysa iyo tala dhaarteen dhaarba ahayn haddii kafaara gud la bixinayo waa noocee waxyaabahaas u sheegi doonaa axkaamtaa wey alaymaan waa yamiin baa lagu magacaabay waana dhaarun yamiintuna sidaad og tahay waa midigta waxaa lagu magacaabay markay isu dhaaranayaan ayay iskacan qaadi jireen inaynu sidaa isku dhaarsannay baa la iskacan qaadi jiray yamiin baa sidaa lagu magacaabay tiibuu kuu tilmaamay kolka waxa uu yidhi laa yancaqidu lyamiinu ilaa billaah dhaartu ma guntamayso ilaahay magaciisoo lagu dhaartay mooyaane tacaalaa ilaahay wixii xumaanahoo dhan ka sarreeya aw bismin min asmaa'i ama ilaahay magacyaashiisa mid ka miday lagu dhaarto aw sifatin min sifaati daati ama tilmaan ilaahay uu leeyahay oo daatadiisa wanaagsan uu iska leedahay oo tilmaan uu leeyahay oo lagu dhaarta mooyaane xukunka u horeeyaa waxa weeye haddii la dhaaranayo in lagu dhaaranayo un ilaahay magaciisa ama sifadiisa labadaa midunbaa lagu dhaaran karaa sifooyinka ilaahay iyo magacyaashiisa inay sidaa tahay oo aan lagu dhaaran karaynin wax kale waxa u daliilo xadiidka saxiixa ah bukhaari iyo muslim ku sugan cabdilaahi bni cumar uu warinayo waxa uu sheegayaa xadiidkaasi nebigu wuxuu soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida cumar wuu soconayaa cumaroo socdaal baa lagu jiraa wuxuu leeyahay aabbihii buu ku dhaaranaya muxuu yidhi markaa waa taan aabbahay waayaa buuri waa taan aabbahay ka goblamaa siday dee carabtu ugu dhaaranayeen innaga malaha inta badan geelaa lagu dhaartaa iyo qoor iyo xadhaalaha dumarkuna aabbaha iyo hooyadiiya bay ku dhaartaa xaggaa dhaarta aabbaha malaha dumarkaa innaga leh innaga ragga haddii ay wax ku dhaaranayaanna maruu mid la hadlayaa buu odhanaya waataan garabkaaga geri ku banneeya macnaha waa dhaaruun laakiin cumar aabbihiibuu ku dhaartay kolkaasuu nebigu la hadlao waxaa idhi ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum wardad yahow ilaahay wuxuu idiin diiday in aa aabbayaashin ku dhaarataan man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut qofka dhaaranayaa ama ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso saasuu hadalkii nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam haddaad dhaaranaysa ilaahay ku dhaaro oy dhaar kuu tahay haddii kalena iska aamuso laakiin waxyaabaha faraha badan aynu ku dhaaranno iyada maya leannahu waxa aad ku dhaaranaysaa waa shayga ugu weyn ee aada qadarinayso ee waxba aanay kuu dambayn kaasina waa ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaaha boqorkaa wey haddii laakiin ay kula sahlanaato marka wallaha lagu idhaahdana marna aada iska marayso marka wax kale lagu dhaariyana ay adkaanayso a waxa weeyaan kaa kalea kula weyn innaga qofka waxaa la odhanayaa xela fur ku dar wallaa la odhanayaa mar haddii laga boqo inuu kasoo dulboodana waxaa loo raacinayaa xelafur iyo qoodh iyo xeraale in qoodhiisuna jabto xeradiisuna ba'do dumarka iyagana dhaar bay leeyihiinoo ma mawaatii makaanku kaa soo dhacaa bay dhah kow markaasay istaagaysa ama mawaata dhali weyda hadii la idha ama aada calafkaaga la godgasho waxbay ugu daraan marka ha laga daayo saasuu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam magacyaasha ilaahay ee lagu dhaaranayo dee waa asmaadiisa macruufka ah sifooyinkiisa tilmaamaha ilaahay uu leeyahy iyadana waa lagu dhaaran karaa sifatin min sifaati daati siduu nebiguba ku dhaaran jiray calayhi salaatu wasalaam waxa uu odhan jiray laa wamuqalib alquluub waxaasi sidaa ma aha ilaaha quluubta gedgediyaa ku dhaartee ka quluubta gediye qalbi gacanta ku hayaa waa isaga un cid kale qalbiga gacanta kuma haysa waa ilaahay un muqalibu lquluubi huwa allah marka dhaartiisay ka mid ahayd waa tilmaan ilaahay uu leeyahy waxaa kaloo dhaartiisa nebiga ku badnayd waladii nafsii biyadi ilaaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay ee isagu naftayda hayeen ee hadduu doono dilaya hadduu doonona daynaya hadduu doono kor yeelaya hadduu doono hoos u dhigaya intaasi waa waa shaygii maxluufu calayhigaha ee lagu dhaaran karayay ee sharcigu oggolaa waa kaa waxaa jiro oo kale dhaartu haddii aan wax baahiyi keenin sideedaba in lagu dhaarto maaha in dhaarta la badiyo maaha ee dhaarta qofku waa inaanu caadaysanin waayo wax kastood caadaysataa way kula sahlanaadaan waa macruuf taas ilaahay baa waxau uhi walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas suurat lbaqara aayadda laba boqol iyo afar iyo labaatan ilaahay ha ka dhiganina magaciisa curda midaa ku dhugtantaan oo goor walba ku dhaarataan oo wallaha ku badisaan ha ka dhigina idinkoo ka dhaaranaya inaad samafashaan alla ka cabsataan wanaag samaysaan haddii mararka qaarkood dhaarta aada caadaysato waxay keeni kartaa in ay kuu horseedo waxaan wanaagsanayn oo beecmushtariga oo kale iyo markuu qofku wallaha la yaro qabsado wuxuu is idhaahdaa dadku si ay ku rumaystaan u dhaaro alaabtu ha iibsanto intood u dhaarato alaabtu ha kaa baxdo ha iibsanta buu sidaa taa isagoo nebigu ka warramaya wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ah alxalifu munfiqatun lisilca mumxiqatun lilbaraka dhaartu alaabtana way socodsiisaa barakadana way tagsiisaa maxaa kuu soo hadhayba dee alaabtaad iibisay hadday bilaa barako tahay dee waxba kamaad faa'iidin marka wallaha aad ku riixaysa alaabta aad leeda wallaahi intaa wey wallaahi intaa laygama siin wallaahi sidaas wey wallahaasi ka dah intaa waynu ka soconnay masalo kale uu galay waxau ihi waman xalafa qofka ku dhaarta bisadaqati maalihi maalkiisa inuu sadaqaysanayo fa huwa mukhayarun waxaa la doorgelinayaa bayna sadaqa inuu sadaqadii bixiyo aw kafaarati alyamiin ama dhaartii kafaara gudkii dhaarta uu sameeyo walaa shay-an waxba kama waajibaan fii laqwi alyamiin dhaarta bilaa macnaha ah labadaa masaluu halkan kugu sheegay masalada hore waxay leedahay hadduu qofku shay sama ah wanaag ah uu ku dhaartay inuu samaynayo sida sadaqadii sunnaha ahayd oo kale ee wanaagsanayd laba arrimoodba way la gudbanyihin laba arrimood ayaa la gudban wanaaggii inuu sameeyo iyo inaanu samayninoo kafaara gudu bixiyo labada arrimoodba way kuu bannaan yihin masala wuxuu uhi lilaahi calaya an atasadaqa bimaali in facaltu kada ama dee dha waa dhaartay oo wuxuu yidhi ilaahay baa ku dhaartay waa inaan intaasoo adduuna bixiya waxbaa kasii yar noqda way ku adkaatay dee ha iska haysto kafaara gudkii ha bixiyo ama waa inuu wixii wanaagsanaa ee uu ku dhaartay yeelaa ama waa inuu kafaara gud bixiyaa labadaa midun wey labadaa midka u sahlanbuu bixina ayuunbuu samaynaya mukhayar bayna sadaqa aw kafaarat alyamiin waa marka waxa uu ku dhaartay uu yahay wax wanaagsan laakiin hadduu qofku ku dhaarto wax xun inuu samayn doono iyada ma samaynayo iyada taas maya nadarna lama aqbalayo dhaarna maya intaa waxa dhaaray iga tahay buui inaan hebel dili doono ama xoolihiisa qaadi doono ama inaana qofkaan la hadlaynin saasuu ku dhaartay ama qofu wax siinayaba ku dhaartay inaan waxba siinin marka taas iyadu dhaartaa iyada ah ma fulinayo kafaaragudunbuu bixinayaa waa arrintii soo martay abubakar sidiiq radia allaahu canhu markii inantiisii caaisha wax laga sheeg sheegay raggii wax ka sheegay waxaa ka mid ahaa nin misdax la odhan jirayoo ragguu biilinaya ka mid ahaa abubakar wax siin jiray markaa wuxuu uhi kol hadduu ka qayb qaatay ceebayntii inantayda intaa waxa dhaar iga tay in aanan waxba siinayn de waa ka suuratu nuur ilaahay kula hadla walaa ya'ta liulu lfadli minkum wasaca an yu'tuu uli lqurba waalmasaakiin dee yay ka dhaaranin dadka dhaqaalaha haystaa masaakiinta iyo aqaaribta iyo muhaajiriinta inay wax siiyaan alla wuxuu leeyahy miyaydaan u dhaafa dee oo iska saamaxa miyaydaan jeclayn inuu ilaahay idin saamaxo maya waan jecelahay wy sidaa wey nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo taa ka hadlaya wuxuu uhi mararka qaarkood way dhacdaa inaan shay ka dhaarto dabeetana waxaan arkaa samayntiisu inay fiicantay intaa sameeyaa kafaara gud ka bixiya yaa ayuha nabiy lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtaqii mardaata aswaajika wallahu qafuuru raxiim qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum ilaahay wuxuu idiin waajibiyey dhaarta sidaa waxaa kaga kafaaro gudanaysaan cidda waxa aad ka dhaaratay sameeyo kafaaro gudo waay marka tii sunnaha ahayd wey tani dhaartaasina waa dhaarta aan la fulinayninba masalada kaleu kuu sheegay waxa weeye walaa shay-a fii laqwi lyamiin laqwulyamiin dhaarta laqwulyamiinka loo yaqaano aan ujeedo laga lahayn bilaa macnaha ah kafaara gud ma leh waxna kama waajibaan halkaa waxa uu kuu tilmaamay dhaartu inay qayba leedahay mid waxaa la ydhaha yamiinun muncaqida yamiinta guntantay ku xisaabtanka leh waa ka baabka ku bilaabee ku yidhi laa yancaqidu lyamiin dhaarta labaadna waxa weeye dhaar la yidhaahdo yamiinu laqw waa shay qofka ismiga ilaahay oo carabkiisa soo maray uu ku dhaartay isagoo aan u jeedin dhaarnimo waa ta caaisha ka warramaysa radia allaahu canha eele waxa weeye qofka oo yidhaahdaa laa wallaahi balaa wallaahi ma igada igada saas wallaahi tegi maayo wallaahi saasa yeelay wallaahi kursiin maayo ku raaci maayo erayadaa yarna had iyo jeer dadku sida dhibta yar ay iskaga celceliyaan kuwaasoo kale weyn marka taa waxba kama waajibayaan maadaama aan qofku dhaarnimo uga qastiin laa yuaakidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum waxba taa idinka qaban maaya ilahay taa aad gunudeen dhaarnimo uga qasdeen mooyaane iyadana dee waynu sheegnay inuu qofku carabka ku badiyu barta kolleybaa dee horeynu usoo tilmaanay inaanay wanaagsanayn haddayse dhacdo xukunkeedu waa kaa waxba kama waajibaya dhaarta labadaa dhaaroodba waxay la xidhiidhaan mustaqbalka iyo waxa soo socda waa dhaaro la xidhiidha waktiga soo socda dhaarta saddexaad waxaa la ydhaha alyamiin alqamuus dhaarta tiimbiye la ydhaa wey ee qofka naarta dhex dhex gelinaysa naartay dhex gelinaysaa sabab ugu noqonaysaa in uu naarta dhex galo waa dhaarta la xidhiidha maadiga iyo wixii tegey ayay la xidhiidhaa qofku waxbuu ka dhaaranaya jira oo dhacay ama wax lagu leeya ha ahaado ama wax cid uu ka deerifaynaya ha ahaado ama wax isagu iska deerifaynaya ha ahaado macnaha shay la doonaya inuu qirto ayuu dafiray wallana wuu maray ama markhaati buu ahaaye waxuu ogaayoo xaqiiqaa buu dafiray waa dhaarta uu nebigu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam dhaarta qofka dhex gelinaysa dembiga taasina khatartaa ayay leedahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu taa ka warramayey waxa uu yidhi alkabaa'ir dunuubtu ka warramay waxau yidhi al-ishraaku billaah waa ilaahay wax kale lala caabudo wa cuquuqu lwaalidayn iyo labadii ku dhalay oo aad ka hor timaado wa qatlu nafs naftii ilaahay xaaraam yeelay dilkeeda oo aada disho walyamiin ulkhamuus iyo dhaarta qofka dhex gelinaysa naarta naarta dhex u dhigaysa wuxuu ka warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu qofku ku qaato walle iyo kitaab wax cadayga la-eg cadayga in naarta uu ku geli doono manaa caday wax kala daayo wuxuu ku dhaaran karaa qofku wax sida qoraxdaa u ogyahay u arkaya oo u muuqda oo xaqiiqa ah marka saddexdaa qaybood bay dhaartii noqotay nusuustaana iyo daliilada aayaad iyo axaadiidbale baa saddexdaa sheegay saddexdii labana wuu kuu sheegay taana xadiidka ka warramaya waynu xusnay marka saddexda midunbaa kafaara gud leh waa taa baabka loo guntay ee dhaarnimada uu qofku uga qastiye wey waxa soo socda la xidhiidha tan yamiinu laqwina dhaar ma laha iyaduna wax kuntabaya maaha oo kafaara gud leh alyamiinu alqamuus dhaarta maadiga ahayd ee qofku wax jiro uu ka dhaartay ma waxaan jirin uu ku dhaartay ee waktiga hore ka hadlaysay iyadu towbadkeen bay leedahay kafaara gudkeedu waxa weeye qofku in uu ilaahay uga toobad keeno wixii uu sameeyey gafaha iyo inuu wixii xaq ahaa ee dhaarta uu ku qaatay ama ku buriyey dib u celiyo hadduu cid xoola kaga qaato waa inuu xoolii u celiyaa dhaar buu wax ku qaatay soo maa waa inuu wixii iska celiyaa dhaar buu cid ku dilay oo intoo markhaati ahaa la dhaariyay buu cid ku dilay sidoo kale wixii ka waajibaya markhaati dhaartay buu ahaa dib ha u noqdo oo ha sheego wixii dhaartiisi inaanay jirin xaqii ilaahay marka xaqii aadamaha kolkuu iska celiyo ilaahayna uga toobadkeeni arrinkeeda waa caynkaa kafaara gudkeeda waa sidaas wuxuu ku yaro sheegayaa haddaba hab loo qiildayi karo xagga dhaarta qiilday iska bannaan oo suuragalah oo iyadoo la tixraacayo ereyada qofku uu yidhi iyo macnaha ay keenayaan xagga af carabiga taasuu kuu sheegayaa bal qiildayga suuroobi karaa haddii dhaarta laysdhaa ka qiildaya wuxuu ihi waman xalafa qofka dhaarta allaa yafcala shay-an inaanu wax samaynaynin buu ku dhaartay fa amara khayrahu bificlihi cid kale ayuu yidhi war waxa aan ka dhaartay samee lam yaxnas ma dembaabayo taas waa mid mar hadduu cid kale u diray masalada labaad waxa wey alayhi salaatu wasalaam xadiidkaa ku yidhi alyamiinu calaa niyati lmustaxlif dhaartu waxay ku soconaysaa ka wax dhaarsanaya siduu u jeedo laakiin ka dhaaranaya siduu u jeedo maaha macnaheedu waxaa weeyaan xadiidkaasi wuxuu anfiya waxaa la idhaahdo dhaar dusmaynta hadduu qofku dhaar dusmeeyo dhaar dusmayn bay soomaalidu u taqaanaaye waa sidaad adigii dhaarsanaya ujeedo laakiin isagii dhaaranaya siduu ujeeda maaha hataa waa la fahmay maalan waxaad ku dhaarinaysaa lacagaan leeyahay ninkan waxaad ka shakiday inuu waxaagii qaatay kolkaasuu leeyahy shilin aanad lahayn shilin aada leedahay inaanan haynin yaa ayaa intaa dhaar iga tay ama lacag soomaali aada leedahay inaanan haynin ayaa intaa dhaar iga tay dollar aada leedahay buu hayaa ama shilimaba ma haye eh iyo qadaadiicdie mid burburan buu hayaa isagu kolkaa dhaar dusmayn buu uga jeedaa dhaar dusmayn ayuu uga jeedaa waa sidaad adigu u jeedda uun adigaagan dhaarsanayaa si aad u jeeddaabay ugu dhacaysa wuu ku dambaabuun dhaartii hadduu been ka sheegay mulaaxadadaasi baynu raacin lahay waman xalafa anlaa yafcala shay-an fa amarahu hayrahu bificli lam yaxnaf cid kale uhi samee ku dembaabi maayo waman xalafa calaa ficli amrayni laba amar laba arrimood samee inaanu samaynin buu maaragtay ama inuu sameeyo ku dhaartay fa facala axadahumaa lam yaxnaf wuxuu ku dhaartay inaanu labadaba samayn mid buu sameeye ku dembaabi maayo intaasina waa inaynu dusha ka raacino iyaduna dhaardusmaynta waxaa la yidhaahdaa ma jirto dooc iyo dareen iyo arag iyo maqal iyo waxaa markay soomaalidu tabadhigayaan dhaardusmayn bay ka cararayaan waxaa inaanad qaadan cid qaadatayna ogeyn arag iyo maqal midna ulahayn intaa dhaardusmayn baa laga fukanaya haddaad tidhaahdo waxaa inaanad qaadanin cid qaadatayna ogeyn ama aad tidhaahdo usoo koobtaba inaanad arag oo uu qaaday way soo gelaysaa wuu ku dambaabaya un dhaarta waaya marka halkaa dhowr arrimood baynu kusoo dhaafnay axkaamtii dhaarta masaladan u dambaysaa waxa weeye waxa la yidhaahdo kafaara gudka aynu u naqaano sharciguna uu yidhaahdo kafaaratu اlyamiin kafaaradu waa laba qaybood alkafaaratu اlcudmaa walkafaaratu suqra kafaara gud weyn iyo kafaara gud yar kafaara gudka yari waa kan dhaarto waynu arki kafaara gudka weynina waxa weeye ka uu qofku la imanayo markuu wax dilo ama xaaskiisa dihaar uu ka sameeyo uu ka dhaarto iska xaaraantinimeeyo marka tii yarayd way ta halkani waxaana isku mid a kafaara gudka yar oo loola imanayo nadarka iyo dhaarta ilaahay baa aayaadkana rabbi uu ku sheegayna waynu arki doonaa suuratu lmaida wuxuu uhi wakafaaratu lyamiin kafaara gudka dhaartu huwa mukhayarun fiiha bayna alaaati ashyaa qofkii waxaa la door gelinayaa saddex shay inuu midkood sameeyo cidqu raqabatin mu'mina qoor ilaahay rumaysay inuu xoreeyo aw idcaamu casharati masaakiina ama toban miskiin buu raashin siinayaa hal mar kulla miskiinin muddan miskiin walba wuxuu siin doonaa dhegley ama wax bisiloo isku dhan aw kiswatuhum hawban hawban ama dhar buu siin doonaa shay shay halhal maro ayuu tobanka miskiin siin fain lam yajid intaa haddaanu helin fa siyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood buu soomi doonaa kafaaradani xagga horena muratab bay ka tahay mukhayar bay ka tahay xagga dambena muratab macnaheedu saddexda arrimoode hore wuu kala dooranaya saddexdaaba hadduu waayana saddex maalmood buu soomaya saddexda arrimoode hore uu kala dooranayaa maxay yihiin inuu qoor xoreeyo ama toban miskiin raashin ka dhargiyo ama mid walba shay dhar ah uu siiyo hal shay saddexdaaba hadduu waayo saddex cisho ha soomo macnaha qofkan imtixaan baa la marinaya xagga maalkiisa ah ama xagga naftiisa ah maadaamuu durbaan ilaa qeed isagu garaacay saddexdaa midunbaa la marinaya waaya qoor la xoreeyo ma hayno laakiin arrimahan kalunbuu mid yeeli qofku tobanka miskiin ee wax la siinayo miskiin walba mud baa la siin mudku waa dhegley waa rubcu saac saacuna waa afar dhegley ama laba kiilo awaa nuskiile nuskiilo beriisa hadduu siiyo waa ansixi kiswada masaakiinta de waxaa kaloo suuragala qofku inuu raashin qaydhin aanu siinin be hal mar uu hudheelka geeyo ma aha inay maanta oo dhan ku haysanayaan ama cashaawaqada ay kugu leeyihiin laakiin waa one time hal mar unbaa la dharginaya daruuri ma aha inaad mar soo wada uruuriso inuu jeebkaagu iska xun yaha suuragala maalinba haddaad saddex ama maalinba shan siisa dhib ma leh tirad unbaad haysan waxaa ka fiican inaad mid qura ku wada kuusto inaad tobankaa marisaa ka fiican oo tobanka u qaybisaa ka wanaagsan maadaama masaakiin ay aayaddu sheegto xagga dharka hawban hawban mara maraa la siinaya maradu laakiin dee waa inay tahi mid macno leh oo dee meesha magac loogama jeedee manfacna waa in laga helaaye haddaad koofiyad iyo sharabaad u dhiibta ka war haddaad tidhaahdo masaakiinta dhar siiya baa layidhi ee dukaanka dabakaayada aad uga iibiso laba sharabaad ama laba ama hal koofiyad ama xataa cumaamad arrin nin weyn maaha taas waa waxa weeyaan waa kafaara dusmayn wey kafaaradii baad ka hoos dus waxaa la siinaya ama qamiis ama surwaal ama hal shaadh uu yaraa nigis iyo garan inkastoo kuwaasina ay daciif yihiin wax qofka wuxu taraya inay cusub yihiin daruuri maaha baroo yihiin laakiin wax nool oo dee waxu taraya walow udhayrhkaba aad uga qaadide weeye oo muddo u shaqaynaya ayaa la doonaya oo kii liitayna aan ahayn ka u sarreeyayuu ahaa ninde ku dhexe sidaasay aayadda u sheegtay aayadda sagaal iyo sideetana suuratulmaa-ida ayaa xukumkan ilaahay uu kaga warramay فكفارته إدعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم دارين حفظه العظيم tobankaa miskiin waxaa wax ka siinaysaa reerkiina waxaa siisaan kiisa dhexdhexaadkaa reerkiina waxa aa dhar uga dhigtaan kiisa dhexdhexaadkaa mana xagga xidhashadana shay dhexe waa inuu yihi oo wax isku dhan inuu noqdaa daruuri maaha mar walbood bedladiiy wixii lamida u noqdo waa shay dhexe xagga raashinka iyo dharkabana shay cusubna daruuri maaha mid liitana ma aha ka dhexe min awsadi ilaahay baa dadka yaqaana qaarkood inay lajeclo xun yihiin oy miskiinka caamaynayaan ayaa ilaahay u yaqaana markaasaa waxaa lagu yidhi reerkaaga wixii aada siin lahayd oo nooca dhexa ah macnaha inta badan qofku naftiisiiyo reerkiisa wax ka marayuunbuu u quudhaa wax ka soconaya dadka kalena hadduu doono dee wax liituu dhiiba awsadkaasaa xukumaya haddii uu waa inaba saddex ishaa soomo marka qofku kolba kii u dhib yar ayuunbuu yeelaya hadduu dee wada kari waayo intiiba raashin ma hayo darna ma hayo addoonna mamay jirinba soonna wuu kari waayey dee waxba laguma leh dee ilaan ilaahay wuxuunu qofka wax ka doonaya markuu hayo sooma ahayn maya nin kafaara ku lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimi oo ihi waxaa bixi ma haya buuri raashinkaa bixi ma hayo bal waaye raashinkan qaad oo annagaa kaa bixin adigu iska bixi anaaba u baahan waaba kii iska siiyeyba intuu kafaaro bixiye iska daayo isagii baa wixii laga bixiyey dib loo siiyey intuu nebigu ku qoslay calayhi salaatu wasalaam macnaha macaanka shareecadda iyo diin dadka wadaysoo nafisa inay tahay oo aan dadka cidhiidhi gelinayni ayuunbaa halkaa ka muuqanay fasalkan aynu gudbaynaa waxa weeye nadarkii nadar waa qofkaoo isku waajibiya waxaan waajib ku ahayn waxaan qofka marka horeba waajib ku ahayn oo isagu uu isku waajibiyaa nadar laydhaa nadarkuna innaga inaguma gooni ahae ummadihii horeba waa jiray nadarkaas waayo maryamo bintu cimraan waxa ay ku nadartay ilmaha uurkeeda ku jira inay ka dhigto muxarara innii nadartu maa fii batnii muxarara fataqabal minii ilaahay ilmaha calooshayda ku jira waxaa nadar ku galay inuu noqdo mid aan adiga waqafkaaga dhig oo iska bannaanay sharciga bayt almuqadas ha ka shaqeeyo markii dabeednana dee waa tii maryamo noqotay tii ay dhasho maryamo laftigeeda markii ay ciise umushay dadkii ka ag dhowaa jurujurudoodii iyo jaafaajiriqoodii uu batay waxay tidhi innii nadartu innii nadartu liraxmaani sawman falan ukallima alyawma insiya ilaaha raxmaankaa nadar baan u galay inaanan maanta la hadlinba insi jinno meesha ma joogo lamaba hadlaba jin ismaanu arki jirina insigaanu is arki jirne kuwiina waan ka afxidha mu'miniinta markuu ilaahay ammaanayay waxau hi yuufuuna binnadr wayakhaafuuna yowma kaana sharuhu mustatiira yuufuuna binadr muminiinta ilaahay wuxuu ku ammaanay inay oofiyaan nadarka nadarkay galaan kama baxaan ma weydaartaan laakiin way oofiyaan qiyaabaha saasay uga baqaan dadka mu'miniinta ah ee cibaadada xajka soo gudanaya waxyaabaha la gudban markuu ilaahay ka warramaya waxau ihi uma liyaqduu tafatahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbayt alcatiiq uma liyaqduu tafatahum waxyaabihii markaa dhibaya wasakhdii ha iska suuliyeen waliyuufuu nuduurahum nadar wixii ay ku galeen hadiga iyo kacbada iyo camal gudashadii ha soo fuliyeen waliyatawafuu bilbayt alcatiiq marka waa nusuusta tilmaamaysa inuu nadarku maaragtay jiro iyo sharciyadiisa ilaa ummadii hore nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi waxaa idinka dambayn doona ummado waa dadkan iminka iyo waxa inaga sii dambeeyey qaar inaga horreeybe yakhuunuuna walaa yu'tamanuuna wayashhaduuna walaa yustashhaduun khiyaamay samaynayaanoo cidima aaminayso markhaati bay la soo wadaboodi doonaan iyadoona cidiba markhaati u diran wayanduruuna walaa yuufuun nadar bay geli doonaan markaasaanay nadarkaa oofinaynin wayadharu fiihim sima waaya nadarka iyo axkaamtiisa ayaa uu ka warramay nadarka keebaa guntamaya maxaa lagu nadri karaa maxaase lagu nadri karaynin hadduu qofku nadar galo kafaaradiisu waa caynkee inahaasuu sheegaya marka waxa uu idhi haddaba waannadru yalzamu fi lmujaazaah nadarku waxa uu ku sugmaa wixii abaalmarin ama mukaafa'a mujaasaadku waa mukaafa'a wixii marka qofka la uu helo isna uu ka jawaabayo waa calaa mubaax shayga mubaaxaah iska bannaan wa daacatin wixii daacaaha ilaahay loogu dhowaanayana waa lagu nadri karaa tusaale buu ku siiyo waxa uu ku yidhi kii xagga abaalmarinta nadarkii la xidhiidhay waa ka qowlihii waa qofkii odhaa inshafa allaahu mariidi qofkan iga buka hadduu ilaahay i caafimaadiyo ama anigaba ilaahay i caafimaadiyo falilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyay an asuuma an usalliya aw asuuma aw atasadaq inaan tukado intaasoo salaadood inaan soomo intaasoo maalmood intaasoo sadaqa inaan bixiyo wayalzamuhu waxa ku waajibaya min daalika waxa uu ku dhaartay maa yaqacu calayhi lismu wixii magacu uu ku rumoobayo ee suuragal ah lagu tilmaami karo shaygani shaygii inuu yahay nadarku dee qaybuu leeyahay qofku laba arrimood ayaa ay bannaan tahay buu ku yidhi inuu u nadro laba siyood ama si kale haddii loo dhigo nadarku waxa uu guntamaa wax daaco ah oo ilaahay loogu dhowaanayo kolka uu qofku nadar ku galo tusaalihiina waa kaa kuu sheegay tusaalihiina wuu kuu sheegay tana qofkiibaa waxbuu la dhiban yahay waxbuu waayay uu jecel yahay inuu helo dabeedna wuxuu idhi ilaahay hadduu waxaa i siiyo ilaahay hadduu waxaa hadduu i caafimaadiyo hebelkan waaye hadduu keeno haddaan tijaaradaa ku liibaano wuxuun dheh ilaahay wuxuu igu leeyahay shaygaa shayganuu sheegayaana waa shay alle loogu dhowaanayo sidaa uu kuu sheegay sheekhuba salaad soom sadaqo waa kuwayaalaha markaa wuu guntamayaa nadarkaas waana kaa kuu sheegayoo waxaa lagu leeyahay wixii uu ku nadray waa inuu fuliyaa leanna waajib buu noqday wixii uu ku nadray inuu fuliyaa weeye hadduu fulin kari waayana kafaara gudun buu samaynayaa saas wey waxa u daliila xadiidku nabiguna calayhi salaatu wasalaam man nadara an yuiica allaha falyuichu waman nadara an yacsiyahu falaa yacsih qofka nadar ku maray inuu ilaahay adeeco cibaado u sameeyo ha nadarkaa fuliyo laakiin qofka macsiyo iyo dembi ku nadra nadarkaa yuu fulinin kafaara gudna ha bixiyo waa intaa waaya xadiidkaa bukhaari iyo muslim bukhaari buu ku sugaya caaisha ayaa warisay radia allahu canha waxaa lagu nadri karaa waa kaa horta tusaalihii isagaaba kuu sheego wuxuu kuhi walaa nadra fii macsiya macsiyo in lagu nadraa ma ansaxayso wax macsiyo ah oo dembiya oo alle aanu doonaynuu diiday nadar laguma geli karo ka qowlihi in qataltu fulaanan haddaan hebel dilo falilaahi calaya kada ilaahay wuxuu igu leeyahy intaasoo adduuna ama intaasoo wax ah hebel dil baynu idhahnaa waa hala gaadha waxaad bixinayseen maya wax kastoo xaaraani waa la mid marka nadarkaasi ma jiro laba qowl baa dee kolkaa jirooo nadarkaa ma fulinayo mabuu guntaminba kafaaragudna laguma leh iyo mee kafaaragud baa lagu leeyahy sidii dhaarta labada waa jiraan laakiin madhabtani qowlka ay ku soconaysaa waxa weeye maadaamu kuuhi walaa nadra nadar guntamayba ma jirada wax xaaraana oon bannaanayn ama waajibka tegidda hadduu qofku ku nadro ma guntamayo nadarkaas walaa nadra fii macsiyatin ka qowli in qataltu fulaana falilaahi calaya kada walaa yalzamu nadr calaa tarki mubaax waynu soo aragnay wixii mubaax ahaa ee iska bannaanaa hadduu sameeyo oo uu isku waajibiye inuu ilaahay ugu dhowaanayo inuu samaynayo oo dee waa taa ayn hore usoo aragnay calaa mubaaxa wixii mubaaxa ee uu doonaya iska bannaan haddii uu nadar ku maro oo dabeetana mubaaxii uu helo wixii ilaahay ugu dhowaanaya ha sameeyo soo aragna tani laakiin waa sidaa cagsigeed wixii ilaahay u xalaaleeyey qaar ka mid ah ayuu ka dhaartay ayuu ka nadraydaan le ka tegidooda nadarkaasi muu guntamine kafaara gudkiisa kafaara gudda laguma leh waxa ku yar dhex socda shay u baahan inaad si gaara isu dul taagto oo ah maa yusamaa biaxkaam alkhamsa axkaam lkhamsa waxyaabaa la ydhaha axkaam lkhamsa waxa weeyaan waxa ilaahay uu inagu addoonsaday diinteenna ama uu inoo diiday baa shan arrimooda midi waa waajib midna waxa weeyaan sunni oo waxyaabaa layna faray waxyaabaha lalaga diiday mid waa xaraam midna waa makruuh wixii aan afartaa ahaynna mubaax baa la ydhaha mubaax waa wax iska bannaan oo jaa'is ku ah kana tegi karta samayna karto waajibka iyo dee mid walbana tacriif buu leeyahay oo waajibkii waa maa yucaaqabu calaa tarkihi wayuhaabu calaa ficlih shayga haddaad samayso ilaahay uu abaalmarin weyn ku siinayo wax loogu dhowaadana waa ka u wanaagsanba haddaad ka tagtana ilaahay wuu ku naaraya waa maxay kaasi sida salaadii soomkii arkaanu islaamka kuwaasoo makru masnuunka shayga sunnaha ah isaguna waxa weeye maa yuhaabu calaa ficli walaa yucaaqabu calaa tarki shayga haddaad samayso laga abaal marinayo haddaad ka tagtana aan lagu ciqaabayn sida maalan sunnaha soomka ah iyo salaadii sunnahay kuyaalaha haddii aanad wadarnimo kullinimaba haddaanad u diininba haddaad ka tagtaba sunno oo dhanba taasi waa gaaro waa lagu ciqaabaya ama aada diiddo taasi waaba dembi weynba adigoon diidanayn haddaad marna samayso marka aad ka tagto dhib male macnaa lagu ciqaabi maayo adigunba ajir ku dhaaf shayga xaaraamtiina waxa weeye maa yuhaabu calaa tarki wa yucaaqabu calaa ficli shayga haddii aad samayso lagu ciqaabayo haddaad iska daysana ilaahay uu ka abaalmarinayo mubaaxu waa kaan afartaa midna ahayn marka mubaaxaasu kuu sheegay dee inaad wax cunto iyo inaad iska seexatay iyo inaad soo jeedda iyo inahaasoo dhan haddaan balaayo kaloo ka imanaysaa jirin ee xaaladdu ay caadita wax dhibi kuma jiro walaa yalzamu nadru calaa tarki mubaax waxyaabaha mubaaxa ah ee laynoo banneeyey ka tegiddooda aada iska dayso nadar ku guntamayaa ma jiro mubaaxiibuu tusaale kaa siiyey waxyaabihii mubaaxa ahaa ee bannaanaa ka qowlihii waxaad tidhi laa aakulu laxma walaa ashrabu labana hilib cuni maayo aan cabi maayo iyo wamaa ashbaha daalika waxaa wixii la mid ah waa waxyaaba inaad cuntood wax cabto oo waa wax iska furan haddaad iska daysiya haddaad cunto midna dembi ma jiro a haddaan wax kaleoo la xidhiidhaa jirin oo maxay ah haddii dee matalan dee aada dhimanayso oo naftu kow kaa odhanayso dee taasi waa xaalad gaar ah waajib bay tahay inaad cunto waxa u daliila marka nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a waa xadiid saxiixe isagoo khudbad akriyayoo taagan ayuu halkaa ka arkay bannaanka nin taagan oo bacadka ku tawafay malkaasuu dh muxuu ahaa ka halkaa taagani waxa la waa ninka abu israa'iil la yidhaahdo wuxuu nadar ku galay inuu taagnaado oo aanu fadhiisanin bacadka istaago oo aanu hadhaysanin soomna ku jirooonu afurin xalilahayda ku adkayn isku adkayn nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka wuu u nafisiyey kaasoo uu ka dabciyo waxau idhi waar u sheega oo ha iska ninkaa isaga ahi waxaa kaloo ku jirtay inaanu hadlinna fadhiisanin hadhaysanin hadlin wax cunin intaasaa ku jirta waninkaa loo sheegaa buu ha iska hadlo ilaa waa karantiimada waa musiibe cunaqabataynta hadalku hawl weyn wey waa nooc ciqaaba ha iska hadlo har harhkiisana ha iska taga buu ha iska harsado meesha waa saxraa uu dhiban yahay ha iska fadhiista sarajoog waa ciqaaba soomkiisana ha dhammaystiro macnaha waxaa halkaa laga faa'iiday waxaa lagu nadrayaa wixii ilaahay loogu dhowaanayo oo ah soomka ah saddexdii arrimood kale mubaaxa u ahaa u bannaanaa waxaa la yidhi iyaga nadar kuma guntamin ee wixii uu ka nadray ha sameeyo wamaa ashbaha daalik marka axkaamtii nadarku waa kuwaasay noqdeen nadarkuna sidiisaba yustakhraju minhu min maali lbakiil buu nebigu yhi alayhi salaatu wasalaam min maali lbakiil waa shay loogu dhaco loogu dhaadhaco qofka bakaylkaa xoolihiisa bakayl la mari waaye unbaa shabakadaa gelaya dabinkaa nadarka la yidhaahdo mudaf odhanaya dog dabeetana waa laga qaadaya wixii uu ku nadray waad ku nadartay soo maaha iska bixi wey dhig halkan dhig allahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين su-aasha u horreeya waxa weeyaan saddexda cisho ee la soomaayo kafaarada miyaa la isku xidhiidhinaya mise waa la kala goynaya
waxba aayaddu may sheegin xidhiidh had iyo jeer marka nasku uu u jeedo in la xidhiidhiyo shayga tataabuc buu shardiyaa shahrayni mutataabicayn laakiin fa siyaamu halaaati ayaam saddex maalmood in la soomo waxay u dhigan yihiin hab mudlaq ahaan loo sheegay nakirana ah lagama fahmayo in shardi ay tahay in la xidhiidhiyo qofku wuu kala kaxayn karaa waanu isku xigsiin karaa wax daliiloo muujinaya in la isku xidhiidhiya ma jiro
su-aasha labaadna waxa weeyaan qofka marka la dhaarinayo kitaabka gacanta loo saarayo ma shardi baa in kitaabka gacanta loo saaro
horta sidiisaba xagga dhaarta qofka ama wax lagu leeyahay ama dee isagu wax sugaya ayaa dhaarta la maraya muduciga iyo madacaleyga laakiin xagga shareecadeenna markhaatiga lama dhaariyo oo wuxuuna loo eegaa uun cadaalad unbaa loo eegaa xaalad keliyahoo dee inuu gaal yahayoo suuratulmaayida masalada aakhirkeeda ilahay uu kaga warramo taasina waa xaalad gaara inkastoo culimmadu ka warramayaano ay leeyihiin haddii dadka ku degdega markhaatigu iska bato wixii dhaarta wixii lagu adkayn karo shahaadada ee markhaati dhaar ah way inkastay qaarkood bannaynayaan haddana asalnimo markhaatiga waxa loo eegaa cadaaladda inuu markhaatigu caadiliyuun baa loo eegaa arrinta kitaabka iyadu may soo aroorin inuu nebigu ku dhaarin jiray calayhi salaatu wasalaam qur-aanka qur-aanka inuu ku dhaarin jiray may soo aroorin markii shukuugtii ay badatay iimaansigii la is-iimaansanayeyna uu iska yaraaday dadkiina la arkay inay u yaro kala duwan tahay kolka kitaab gacanta loo saaro iyo marka kale halkaasunbay ka soo bilaabantay laakiin asal ma laha wax asalahoo ay leedahay ma jiro inkastoo inaan anfihi karaynoo waxa jira wax muqallidaatulyamiin laydhaah dhaarta iyo siyaabaha loo adkeeyo oo nabiguba calayhi salaatu wasalaam nimankii yuhuudda ahaa intuu wax weydiiyey ayay dafireen kolkaasuu nebi muuse iyo towraad iyobu usoo qaaday ilaahay baa kugu dhaariyay ilaahii towraad nebi muuse ku soo dejiyey ee ka badbaadiyey nebi muuse iyo reer banu israa'iil fircoon arrimahaasay aada u aaminsan yihin buu soo qaaday kolkaasay dabeetana qirteen shaygii marka arrinta loo eegayaa waxa weeyaanu dhaartu inay ciddeedii haysato iyo in qofka cadaaladiisi uu yeesho wallahu aclam su-aasha kalena waxa weeyaan qofka dhintay isagoo kafaaro lagu leeyahay isagoo soon lagu leeyahay ma kafaara laga bixinayaa mise waa laga soomaya
waa laga soomaya oo si riwaayooyinku ay soo arooraya ay sheegayaan gabadh baa nabiga u imanaysa calayhi salaatu wasalaam tilmaamaysa waalidkeedii inuu xaj ku nadaray markaa wuxuu faray inay nadarkaa ka fuliso waalidkii waajibaadka lagu leeyahay waalidka hadduu xoolo ku nadro hadduu xaj ku nadro hadduu soom ku nadro waajibaadka lagu leeyahay ee niyaabada aqbala ee la iskaga wakiil noqon karo waxyaabaaan la iskaga wakiil noqon karin baa jire sida salaada oo kale iyo tawxiidka iye la iskagama wakiil noqdo iyaga laakiin inta la iskaga wakiil noqon karo marka shaygaasi uu waajib ku yahay waalidka in laga gudo oo laga bixiyo wey waa waxyaabaha xuquuqda ilaahay uu leeyahay wey ee intaan la dhaxlin xoolaha laga bixinayo fa dayn ullaahi axaqu an yuqdaa daynta ilaahay baa ku habboon buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam in laga bixiyo waalidka taasaa ku habboon oo ta bani aadamka kasii habboonba hadday tay seko iyo hadday tay xaj iyo hadday tay kafaaro lagu leeyay intaba
su-aashan kalena waxa weeyaan qofka markhaati beenaale uu furay lagu dilo qof muxuu noqonayaa toobadiisu ama kafaaradiisu siduu u toobad keenayo dilka ayay culimmadu u qaybiyaan saddex qaybood fuqahadu qatlun bilmubaashara wa qatlun bisabab wa qatlun bishard horaynu usoo marnay dilka iyo qaybihiisana dil qofku uu gacanta ku dilay wax ciddii uu dilaya gacan saaray iyo dil uu sabab u noqday sabab u noqday si kastaba sababtaasi ha aata ama meeluu qoday ama waxuu xidhay wuxuun wa qatlun bishard waa sababtii unbuu ku dhow yahay laakiin ereybixintaasay fuqahadu u yaqaanaa maalan sixir buu wax ku dilay markhaati buu wax ku dilay haybad uu leeyahay buu wax ku dilay sida isagoo maaragtay huruufo oo giirisaga kiciya madaxna ahaa oo u cagajugleeyo qof dabeetana kow ay ka tidhaahdo wadnuu istaago waxyaabaha qatlun bisabab bishardi bay idhaahdaan marka adigu almuhim hadduu markhaati beenaale ku furo qof oo dabeetana taa loo cuskado oo lagu dilo marka dambena uu qirto inuu markhaatigiisaasi been ahaa qisaas baa lagu leeyahay bay leeyihin fuqahadu haddii laga daayana waa mag
su-aasha kale waxa weeyaan berita oo sabtiga waxay ku beegantahay yooma cashuura markaa soonkeedu muxuu noqonayaa ma la soomayaa mise waxay ku beegantay maalin aan la soomayn
nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu diiday jimcaha iyo sabtida in soom lagu gaar yeelo waxay fuqaho badani leeyihiin soomkaasi waa soomka aan sababta lahayn maalan si jibaya caatifada un intood maanta ku jibooto soomka adsoon un iska bilowdo jimca iska soomto sabti iskantood laakiin hadduu sabab leeyahay oo ama faral uu ku hagaago ama sunna uu ku hagaago dee waa la soomi lix cisho sooma buu nebigu idho shawaalah hadday ku hagaagaan sabti maxaa la yeeli doonaa miyaa la isdhaafin sabtida iyo jimcihii dee waa la soomi hadday rabadaan ku hagaagto dee waa la soomi doonaa oo daliilada la isla akhriyayaa daliilka yidhi sunnaha ha la soomo iyo waajibkaa ha la soomo iyo daliilka yidhi maalintan iyada ayaan la soomin ayaa labada la isu geynaya caam iyo khaas baa laga dhigaya ka caamka ahi waxa weeye ka yidhi yaan la soomin sabtida iyo jimcada ka khaaska ahina waxa weeye ka yidhi maalintaa iyo maalintaa la soomo marka macnaheed waxay ka dhigantay maalinkaa iyo maalinkaa lagu faree sunnaha iyo faralka ah mooyaane wixii kale ha soomin nusuustii baa markaa qaarna qaar guud yihiin qaarna qaar gaar yihiin sida la ysula akhriyayo wey marka laba laba qowl bay fuqahadu u badan yihiin in mar hadduu soomkani soom jiro oo dee soomkii maalinka sagaalaad iyo tobnaad ee bisha muxaram la soomaya uu yahay jimco iyo sabti midku doonaha ku hagaagee waa la soomi karaa iyadoo labadoodaba la israacinayo iyo iyada oo midba gaarkiisa loo soomayo iyo iyada oo la ka hore la dayn karo ka dambena maalin kasii dambeeya la raacin karo saddexda arrimoodba laa xaraj bay leeyiin naskaa markaa diidayana khaas bay ka dhigeen inkastoo dee ay jiraan aqwaasha qaarkood oo iyaguna markaa tilmaamaya maalinkaasi inaan laba soomayn laakiin waxaynu dooranaynaa qowlka ah in la soomayo ay siina wanaagsan tahay maalin ka horeeya maalin ka dambeeya in midun la raaciyo ay sii wanaagsan tahay markaa waxyaabaha fuqahadu ay isku khilaafeen xagga fahamka naska xagga fahamka naska wuu jiraa iyo ma jiro iyo sidaasu u dhigan yahay ee daliilka un la isla eegayo waxba in dagaal badan lagu gala maaha oo masaajidada dee innagoo wax badan oo kale ay noo yaallaan dagaalkuba uu noqdaba waa la soomayaa iyo la soomi maayo magaalo masar ku taallaa waxay isku laysay baa layidhi marka la ataxiyaadanayo farta waa la dhaqdhaqaajinaya iyo lama dhaqdhaqaajinayo qaar waxay idhahaan me waanu dhaqdhaqaajinaynaa kuwa kalena waxay idhahan war ka daaya meesha masaajidka waswaaska oo dabeedna fighting baaba ka dhacay meeshii tagaa marka waxyaabaha sunnaha ah iyo aqwaasha culimada iyo aragtiyaha kala duwan qofka qowl yidhaahdaa qowl horunbuu waafaqaya marka waxaynu odhan lahayn intaa sunnaha falaysa ee dadaalaysa dad aan ahayn baa jiro hawlaysanoo u baahan in wax laga sheego la hawlgalee bal xaggaa ha loo jeediyo dadaalka iyo culayska la saarayo halkan wallahu aclam jasaak allahu khayr sheekh maxamed sheekh cumar dirir intaasi suaal